إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan sarkaal ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dilay magaalada muqdisho ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro khasaare geystay ku qaaday ciidamada kenya iyo kuwa jubbaland ee jooga qaybo ka mida jubbada hoose meydadka tiro dhallinyaro ah ayaa lagu arkay xeebta liido ee magaalada muqdisho maraykanka ayaa war ka soo saaray xilka qaadistii ay baarlamaanka ku sameeyeen ra'iisul wasaarihii hore ee dowladda federaalka xasan cali khayre waxaa magaalada gaarisa ka dhacay dil toogasho ah oo ay ciidamada kenya u geysteen qof soomaali ah wilaayada islaamiga ee jubbooyinka ayaa in ka badan toban kun oo dollar ku bixisay masjid uu dhismihiisu ka socdo degmada saakow xasarad culus ayaa ka dhex jirta dowladda federaalka wixii ka dambeeyey markii shalay xilka laga qaaday ra'iisul wasaaraha موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan haatanna ku soo dhowaada isagoo dhammaystiran sarkaal ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dilay magaalada muqdisho warkaas iyo war kale oo ku aadan weerar ka dhacay gobolka jubbada hoose waxaa inoo soo jeedinaya abuubakar ibraahim geedi dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay fuliyey howlgal gaar ah iyo weero saf ballaaran ah oo lagu beegsaday mas-uul ka tirsan maamulka gobolka banaadir iyo qaar ka mida saldhigyada ciidamada kenya iyo askarta maamulka jubbaland kuwaasoo ka kala dhacay magaalada muqdisho iyo gobolada jubbooyinka haddaan ku horeyno magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa habeenkii xalay ka dhacay howlgal gaar ah oo lagu khaaruujiyey mas-uul ka tirsan maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka kaasoo lagu dilay mid ka mid a xaafadaha degmada yaksheed mas-uulkan la dilay ayaa waxa uu ka tirsanaa shaqaalaha degmada yaksheed isagoona u qaabilsanaa laanta towfiiq waxaana lagu magacaabi jiray sayd cali cilmi dagaalyahano ka tirsan ciidamada gaarka ah ee katiibada moxamed bin maslama ayaa toogtay mas-uulkan ka tirsan dowladda federaalka kaasoo la sheegay inuu dhibaato ku hayay dadka shacabka ah ee deggan xaafadda towfiiq ee degmada yakshiid ee magaalada muqdisho dilka sarkaalkan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dhowaan guddoomiyaha degmada yakshiid ee dowladda federaalka uu ka badbaaday qarax xooggan oo la doonayay in lagu khaaruujiyo magaalada muqdisho waxaa ku sii xoogaysanaya howlgallada gaarka ah iyo qaraxyada lagu bartilmaameedsanayo mas-uuliyiinta dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeye ee garabka ku siinaya dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhanka kale faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weeraro xooggan oo lagu beegsaday qaar ka mida saldhigyada ciidamada kenya iyo askarta maamulka jubbaland ee ku sugan gobolada jubbooyinka gelinkii dambe ee maalintii shalay weerar culus oo lagu qaaday ciidamada maamulka jubbaland ee ku sugan deegaanka baarsanguuni ee duleedka magaalada kismaayo ayaa waxaa lagu dilay hal askari oo ka tirsan ciidanka jubbaland ee weerarka lagu qaaday halka sidoo kale lagu dhaawacay saddex kale warar lagu kalsoon yahay oo aan helnay ayaa xaqiijinaya in askarta maamulka jubbaland markii ay ka war heleen rasaasta iyo takbiirta ciidamada mujaahidiinta ay isaga firxadeen goobta taasoo ciidamada mujaahidiinta u suuragelisay inay si buuxda ula wareegaan xerada baarsanguuni saldhigga ciidamada maamulka jubbaland ee deegaanka baarsanguuni ee duleedka magaalada kismaayo ayaa horay sidan oo kale waxa uu martigeliyey weeraro cagmarin ah oo ay kala kulmeen ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana lagu gaarsiiyey khasaare kala duwan sidoo kale isla wilaayada jubbooyinka waxaa xogo dheeraad ah laga helayaa weerar xooggan oo habeen hore lagu qaaday askarta kenya ee ku sugan deegaanka hosingow ee gobolka jubbada hoose inta la xaqiijiyey waxaa weerarkaas lagu dilay hal askari oo kenyaati ah iyadoona sidoo kale lagu dhaawacay laba kale kuwaasoo ay dhaawacyadoodu garaab yihiin ugu dambayntii ciidamada mujaahidiinta ayaa habeenkii xalay weerar ku miray saldhigga ciidamada kenya ee deegaanka qooqaani ee gobolka jubbada hoose waxaana la rumaysan yahay in kenyaatiga weerarkaas lagu gaarsiiyey khasaare kala duwan walow aan faahfaahin dheeraad ah laga helin ciidamada mujaahidiinta jabhadda wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa si joogto ah u weerara saldhigyada ciidamada shisheeye ee kenya iyo askarta maamulka jubbaland ay kaga sugan yihiin gobolada jubbooyinka meydadka tiro dhallinyaro ah ayaa lagu arkay xeebta liido ee magaalada muqdisho haashim cabdinaasir ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya xeebta liido ee magaalada muqdisho waxay sabtidii shalay soo tuftay meydadka tiro dhallinyaro ah oo ay qaaday khamiistii lasoo dhaafay dhallinyaradan oo ay tiradoodu saddex ahayd ayaa waxaa jirkooda ka muuqday raadad ay ku raabteen biyaha badda iyo hirarkeedaba sida qaar ka mid a eheladoodu ay sheegeen khamiistii lasoo dhaafay ayay u dabaal tageen xeebta liido iyagoo shan ah waxaana dhacday in ay shantoodu baddu qaado balse waxaa si dirqi ah uga soo badbaaday laba ka mid ah halka ay saddexdii kalena qaaday khamiistii iyo jimcihii waxaa aad u welwelsanaa ehelada saddexda dhallinyarada ah kuwaasoo aanan markaas nolol iyo geeri toona ku hubin wiilashooda balse shalay ayay arkeen iyagoo meydad ah oo ay baddu soo tuftay dhallinyaradan saddexda ah ayaa waxay ahaayeen isku iskuul welibana hal fasal ayay ku wada jireen waxaana la aasay isla maalintii shalay xeebta liido oo ay waardiyeeyaan ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa waxaa u dabaal taga dad ka tirsan dowladda federaalka oo qurbo joog u badan kuwaas oo ka kooban rag iyo dumar una labisan sidii reer galbeedkii oo kale waxa kale oo aada dhallinyarada qaarkood badda liido ayaa sanad waliba waxay daftaa tobannaan qof oo dhallinyaro u badan mana jiraan wacyigelinno laga sameeyo caasimadda si looga digtoonaado halista badda gaar ahaan xilliyada ay kacsan tahay waxaa magaalada gaarisa ka dhacay dil toogasho ah oo ay ciidamada kenya u geysteen qof soomaali ah wararka ka imaanaya waddanka kenya ayaa ku waramaya in ciidamada magacooda loo soo gaabiyo antitera oo micnaheedu yahay waxa loogu yeero la dagaalanka argagixisada ay isku dayeen inay afduub u geystaan qof ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada gaarisa gaar ahaan suuqa xoolaha dadka ku dhaqan deegaanka ay ciidanku afduubka ka geysan rabeen ayaa bilaabay inay diidaan xadgudubka ciidanka kenyaatiga taasoo sababtay inay askartu ay rasaas furaan laba qof oo ka mid ahaa dadkii goobta ku sugnaa ayaa ku dhintay halka mid kalena uu ku dhaawacmay waxayna dadka deegaanka dhigeen dibadbaxyo ay uga soo horjeedaan falka ay ciidamada kenyaatiga ku kaceen qaar ka mid a ehelada dadka geeriyooday ayaa saxaafadda la hadlay suuqaa loogu yimaada ayagoo shaqaysanaayaan waa laga xoogaaye xoolahoodii marka dagaalsamaayeen xabadaa lagu sii daaye saasna wax fiican maahan anaga dadaa naga dhintay dadka ehelkoodaa nahay waxaan rabnaa xaqooda inaan soo dhacsanno hadda dawladda kenya wax noo qaban waysa annagaa qabsanaynaa diyaar u ah siday wax u dhaceen dagaalkii hore wiilashii oo la xabaday oo meedan waan soo kor istaagay aniga ha ahaatee sababtan waa sabab dawladday wadatay sababtana meel dheer bay nagaga socotaa meeshan gelixi maya aniga dowladda kenya oo dhan baa na soo weerartay mar dowladda kenya sababtay nagu soo weerartana ma ka sayn weerarkanna wuu nagu socdaba ilaa wakti majorin liidha ilaa wakti ilaa inta laga qaada intaa wuu nagu socday laakiin annagaaska ka sileen marka wax kalena ma ahana waxaa dila dadka waa dowladda waa booliis waxaa dishay dilkan ebel buu soo socdaya soomaalida way iska dili jireen laakiin tanay maanta tu maxay ahayd ay gardarro qaaban bay ahayd ciidamada kenya ayaa dhibaatooyin joogto ah ku haya soomaalida ku dhaqan dhulka la haysto ee n f d maraykanka ayaa war ka soo saaray xilka qaadistii ay baarlamaanka ku sameeyeen ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda federaalka xasan cali khayre warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya cabdisamed cabdulaahi dowladda maraykanka ayaa waxay muujisay dareenka ay ka qabto tallaabada maalintii shalay baarlamaanka dowladda federaalka ay xilka kaga tuureen ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xasan cali khayre safaaradda maraykanka ee magaalada muqdisho ayaa qoraal xalay ay ku daabacday barta ay internetka ku leedahay waxa ay ku cambaaraysay tallaabadaas iyadoona sheegtay inay tallaabo adag ka qaadi doonaan siyaasiyiinta qaska kuwada soomaaliya sida ay hadalka u dhigtay qoraalka ka soo baxay safaaradda maraykanka ee magaalada muqdisho ayaa waxaa qayb ka ahaa handadaad dadban oo loo jeediyey farmaajo iyo sidoo kale hogaamiyaasha kale ee doonaya xil kororsiga waxaan tallaabo ka qaadi doonaa kuwa wax burburiya oo doonaya inay carqaladayaan horumarka iyo xasiloonida dowladnimo mana doonayno in dowladda federaalka ah ay xilligan dib u laabato sidaas ayaa lagu yidhi war ka soo baxay maraykanka xukuumadda trump ayaa mar kale ku celisay inay gacan ka geysan doonto sidii loo qaban lahaa doorasho ku dhacda wakhtigii loogu talagalay inkastoo siyaasiyiinta qaar ay qabaan in tallaabadii shalay xilka looga tuuray ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk xasan cali khayre ay ka dambeeyeen reer galbeedka iyo maraykanka balse maraykanka ayaa u muuqda mid beri iska dhigaya wilaayada islaamiga ee jubbooyinka ayaa in ka badan toban kun oo dollar ku bixisay masjid uu dhismihiisu ka socdo degmada saakow warbixinta warkaasi waxaa inoo soo jeedinaya maxamed ismaaciil wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa lacag dhan laba-iyo toban kun oo dollar ugu tabarucday masjidka alhuda oo dhismihiisa ka socda degmada saako xil jimciha ay guddiga dhismaha masjidka u taagnaayeen ururinta lacago tabarucaad ah oo ay bixinayeen dadkii ku soo tukaday masjidka xamsa ayaa waxaa la soo xiriiray wilaayada jubbooyinka ayadoo sheegtay in lacag dhan laba-iyo toban kun oo dollar ugu tabarucday masjidka sheekh cusmaan maxamed shire oo tabarucaadda aruurinayay ayaa markii uu dhambaalkaas soo gaaray wuxuu yidhi maasha allah allahu akbar allahu akbar khayr allah idin siiyo waa waa gartay wilaayada jubbooyinka wilaayada maaragtay waxay noogu deeqday guddida masaajidka inay ku darto wilaaye ahaan lacag toban iyo laba kun oo doolara allahu akbar allahu akbar allahu akbar waaliga wilaayada waa abu cabdallah labiyo toban kun oo doolar ayuu masaajidka guddida ugu talagalay inuu masaajidka dhismaha lagu daro ilaahay khayraad siiyaa midnahaya wilaayadiisana allaha u gargaaro maamulka xarakada ee guud ee xarakatu shabaab almujaahidiin allaha u gargaaro allaha u gargaaro khayrka ay nagala qayb qaateen allah ku kaalmeeyo camalkay ummadda u hayaan allaha la garab galo allaha u kaalmeeyo allaha ugu dembi dhaafo ilaahay subxaanah wa tacaala xaqa iyo diinta u taagan yahay habeen iyo maalin allaha la garab galo cadowgoodana allaha jebiyo wilaayadeenna allaha adkeeyo toban iyo laba kun oo doolar bay wilaayadu ugu talagashay masaajidka in lagu daro allahu akbar khayr allaha siiyo way way naga farxiyeen allaha ka farxiyo waxay ku farxaanoo khayrana allaha la kulmiyo waxa weeyaan hawshii oo dhanna dee hawshaasaaba maanta taasaaba isku fuuqfuuqsatay waxa weeyaan halkaasaa ilaahay subxaanah wa tacaala khayr badan aan ka helnay sheekh cusmaan ayaa ka warramay halka haatan oo marayo dhismaha masjidka alhuda iyo kaalinta ay ugu baahan yihiin dadka muslimiinta walaalayaal maalmihii qiimaha badnaa baan ku jirnaa camal wanaagsanna waan ku jiraayo camalkan hadda aan ku dhex jiro waa dhismaha masaajidka masjidulhuda qofka ilaahay guri u dhisa ilaahay guri buu jannada dhexdeeda uga dhisaa marka waad aragtaan meeshuu marayo shubkii waa la shubay dabiqii labaad baa hadda la bilaabi rabaa wuxuu u baahan yahay masaajidkaas ilaahay buu u baahan yahay uma ilaahay kadibna dadka muxsiniinta ah ee ilaahay maalkiisa uu alla u dhiibay inay maalkooda ku bixiyaan markaa walaalayaal ilaahay dartii qof walba waxaad awoodo bixi oo waxba ha reebani waa bayd ilaahay intaasaana kaa raacaysa nebigeennu wuxuu yidhi qofka ibni aadamka hadduu dhinto camalkiisa ugu go-a saddex baa ka hadha waa sadaqa jaariya waa masaajid iyo wixii la mid a iyo cilmu yuntafac bihi cilmi laga intifaacayo walad saalaxa oo yadcu loogu soo ducaynaya marka khayr allah idin siiyo furuu waa shan eber lix hal hal sagaal laba furuu waa shan eber lix hal hal sagaal laba khayr allah idin siiyo koontadana waa soddon soddon iyo kow sagaashan iyo shan lixdan waxaad bixiso qof walooba adaa iskale ilaahay subxaanah wa tacaala allah idiin gargaaro khayr badanna allah idin siiyo masjidka alhuda ayaa ah masjid hore balse wuxuu u baahday dib u dhisiyo in la ballaariyo taasoo keentay in gebi ahaanba la dumiyo ayadoo la qorsheeyey in laga dhigo masjid weyn oo dabaq ah maamulada wilaayaadka islaamiga ah ayaa dhaqaale badan ku bixiya xarumaha diinta iyo goobaha cibaadaadka halka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay dhaqaalaha ugu badan ku bixiyaan dhisidda goobaha heesaha iyo goobaha ciyaaraha halka warkan uu idinkaga imaanayo waa idaacadda islaamiga ee alfurqaan ugu dambayntiina xasarad culus ayaa ka dhex jirta dowladda federaalka wixii ka dambeeyey markii shalay xilka laga qaaday ra-iisul wasaaraha sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo cabdulaahi yaasiin jaamac madaxweynaha dowladda federaalk maxamed cabdulaahi farmaajo oo doonaya in wakhtiga uu korarsado ayaa xal u arkay inuu iska raacdeeyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo xukuumaddiisa islamarkaasina uu soo magacaabo ra-iisul wasaare cusub si uu xukuumad u soo dhiso ra-iisul wasaarahaas iyo xukuumaddiisuna ay codsadaan in wakhti la siiyo si doorashooyin qof iyo cod ay u diyaariyaan farmaajo waxa uu doonayaa in intaasi kursiga uu ku sii nagaado waxa uu garab ka helay baarlamaan asagaba wakhtigiisu uu dhammaad yahay oo iyaga qudhoodu ka baqaya in wakhtigu ka dhammaado dabadeedna kuraastooda xubno kale ay ku fariistaan si lama filaana ayaa shalay loogu dhawaaqay in xasan cali khayre xilkii laga qaaday islamarkaasina asaga iyo xukuumaddiisaba meesha ay ka baxeen ka gadaal markii baarlamaanku ay fariisteen gudoomiyaha baarlamaanka maxamed mursal ayaa natiijada ku dhawaaqay guddoon guddomaha shacabka wuxuu cod u qaaday kala noqoshada kalsoonida xukuumadda hadda jirta oo ra-iisul wasaare ugu yahay xasan khayre baarlamaankana sinaan ayuu codeeyey waxaa ogal u codeeyey boqol iyo toddobaatan xildhibaan waxaa diiday sideed xildhibaan wax ka aamusay malaha wasiirka amniga dowladda federaalka ah maxamed abuukar islaaw ayaa goobta baarlamaanku ku shirayeen islamarkaasina asaga iyo ra-iisul wasaarihiisa iyo wasiirada kaleba lagu eriyey waxa uu ka sheegay in wixii meesha ka dhacay ay qalad ahaayeen waxaan rabaa halkaa inaan shir jira aan ku qabto anteegaha dhammaantii wixii ka dhacay golaha shacabka in saa ula socotaan ummadda soomaalida waxaa leeyahay halkan waxaan ku qoray ajendaha maanta ka doodista doorashooyinka ku qoran annaga waxaanaa helnay in guddoonka ay ku mashquulsan yihiin inay yidhahdaan xukuumadda way dhacday taasaa maanta halkan u taagnaan ka doodaynay waxaan nidi guddoomiya aan kula hadalno aan fadhiisanno ajendaha noo sheega doorashooyinka wuxuu ku saabsanyah waa ajenda aana oo wuxuu soo qoro oo faalaska ah oonan waxba ka jirin markan ajendihii aan dhah nagala hadalno guddoomiyihii wuu naga dhaga adeegay wuxuu alla qadar waxaana sharciga waddanka ama adduunyada aana ka dhicin halkan uu ka sameeyo oo ka mid a iyadoo hal qof ka doodin xukuumadda mooshin laga keenin oona wax caddeen lagu helin inay xukuumadda waa dhacda yidhaah waxaa ugu fiicnayd guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa inay guryahooda iska jiiftaan ee waa dhacda yidhaahda xasan cali khayre oo ku maqnaa magaalada dhuusamareeb ayaa soo duulay islamarkaasina wuxuu ka soo degay magaalada muqdisho waxa uu sheegay in wixii baarlamaanka ka dhacay ay xeerkooda baalmarsan yihiin laakiin waxa uu yidhi aniga ayaa iscasilay xasan cali khayre wuxuu intaasi ku daray in sababta asiga xilka looga qaaday ay tahay in la doonayo in wakhtiga la korarsado asigoo u jeeday markaasi madaxweyne farmaajo waxaa muuqataa in weli uu socdo fikirkii ku aadanaa muddo kororsiga oo salka ku hayay wixii maanta ka dhacay golaha shacabka fikirkaas oo aan mar hore ka digay oo aan aaminsanahay inuu keeni karo khalkhal siyaasadeed dalkana dib u celin karo ayaan waxaan mar kale xasuusinayaa ummadda soomaaliyeed in dalka afartii sano mar ay doorasho ka dhacdo iyadoo xukunkii ay qoro isu dhiib inay tahay dhaqan sax ah oo dalkan lagu bartay ayna tahay kulligeen inaan ilaalino anigoo og intaas anigoo og in wixii maanta golaha shacabka ka dhacay ay ahaayeen sharci darro aan loo marin habraacii saxda ahaa ee xilka qaadis xukuumadeed anigoo og inaanay ku jirin ajendaha anigoo og inaan laga doodin anigoo og inaan loo codayn anigoo og inaanay waafaqsanayn dastuurka iyo shuruucda dalka haddana waxaan go'aansaday inaan anigu ummadda soomaaliyeed u noqdo tusaale oo aan iska casilo xilka aan ummadda soomaaliyeed u hayay farmaajo ayaa waxa uu ku faanayey islamarkaasina dhowr mar ku celceliyey in asiga iyo ra-iisul wasaarihiisu wakhtiga isla dhammaysanayaan laakiinse hadalkaasi ayaa wuxuu noqday waxba kama jiraan markii uu ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa eriyey asigoo baarlamaanka adeegsanaya warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa naga intaa